iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee falimaha rasuullada masiixiyiinta aan yuhuudda ahayn iyo sharciga muuse niman yuhuudiya ka yimid ayaa walaalihii wax baray iyagoo leh haddaan caadada muuse laydinku gudin badbaadi kari maysaan oo markii bawlos iyo barnabas wax aan yarayn kula murmeen oo ku su'aaleen iyaga ayaa walaalihii waxay doorteen bawlos iyo barnabas iyo kuwo kale oo iyaga ka mid ah inay yeruusaalem aadaan oo ay u tagaan rasuulladii iyo waayeelladii inay su'aashan kala hadlaan sidaas daraaddeed iyagoo kiniisaddu soo sagootiday waxay sii dhex mareen foynike iyo samaariya iyagoo ka warramaya sidii dadkii aan yuhuudda ahayn u soo jeesteen waxayna aad ugu farxiyeen walaalihii oo dhan oo markay yeruusaalem yimaadeen ayaa kiniisaddii iyo rasuulladii iyo waayeelladiiba soo dhoweeyeen markaasay waxay uga warrameen waxyaalihii ilaah iyaga la sameeyey oo dhan laakiin waxaa kacay kuwo dariiqaddii farrisiinta ahaa oo rumaysnaa kuwaasoo leh waa in la gudo iyaga oo lagu amro inay sharciga muuse xajiyaan shirka yeruusaalem haddaba rasuulladii iyo waayeelladii baa ururay inay xaajadan ka tashadaan oo kolkay wax badan su'aaleenna butros baa istaagay oo ku yidhi iyagii walaalayaalow waad og tihiin in maalmo hore ilaah dhexdiinna ka doortay in dadka aan yuhuudda ahayn ay afkayga hadalkii injiilka ka maqlaan oo ay rumaystaan oo ilaaha qalbiga garta ayaa u markhaati furay iyaga wuxuuna iyaga siiyey ruuxa quduuska ah siduu innagana inoo siiyey oo inama kala soocin innaga iyo iyaga laakiin qalbiyadooda rumaysad buu ku nadiifiyey haddaba maxaad ilaah u jarribaysaan inaad harqoodka qoorta xerta saartaan kaasoo innaga iyo awowayaasheen aynan qaadi karin laakiin waxaan rumaysannahay inaynu ku badbaadi doonno nimcadii rabbi ciise siday ugu badbaadi doonaan dadkii badnaa oo dhammu way wada aamuseen wayna dhagaysteen barnabas iyo bawlos markay ugu warramayeen intay ahaayeen calaamooyinkii iyo yaababkii ilaah gacantooda ku sameeyey dadka aan yuhuudda ahayn dhexdooda kolkay aamuseen dabadeed ayaa yacquub u jawaabay isagoo leh walaalayaalow i dhegaysta sime'oon waa ka warramay sidii ilaah markii ugu horraysay u soo booqday dadka aan yuhuudda ahayn inuu dad uga soo bixiyo iyaga magaciisa aawadiis taasuna waxay raacsan tahay hadalladii nebiyada siday ugu qoran tahay waxyaalahaas dabadeed waan soo noqon doonaa oo mar labaad ayaan dhisi doonaa taambuuggii daa'uud oo dhacay oo mar labaad ayaan dhisi doonaa jajabkiisa waanan taagi doonaa si nimankii hadhay ay rabbiga u doondoonaan iyo qurumaha oo dhan oo magacayga loogu yeedho taas waxaa yidhi rabbiga waxyaalahaas muujiyey tan iyo bilowgii dunida sidaas daraaddeed taladaydu waxay tahay inaynan dhibin kuwa ka mid ah dadka aan yuhuudda ahayn oo ilaah u jeestay laakiin inaynu u qorno iyagii inay ka fogaadaan wasakhnimada sanamyada iyo sinada iyo waxa la ceejiyo iyo dhiigga maxaa yeelay tan iyo qarniyadii hore waxaa muuse magaalo walba ku leeyahay kuwa dadka ku wacdiya waxaa isaga ku saabsan oo sabti walba sunagogyada laga akhriyaa warqaddii loo diray masiixiyiintii aan yuhuudda ahayn kolkaasay la wanaagsanaatay rasuulladii iyo waayeelladii iyo kiniisaddii oo dhan inay iska dhex doortaan niman ay antiyokh ula diraan bawlos iyo barnabas kuwaas oo ahaa yuudas oo la odhan jiray barsabas iyo silas oo ahaa niman madax ah walaalaha dhexdooda markaasay qoreen oo iyagii la direen warqad leh annagoo ah rasuullada iyo walaalaha waayeellada ah waxaannu soo salaamaynaa walaalaha ka mid ah dadka aan yuhuudda ahayn oo jooga antiyokh iyo suuriya iyo kilikiya waxaannu maqallay in kuwa annaga naga tegay hadallo idinku dhibeen nafihiinnana rogayeen kuwaasoo aanan u amrin sidaas daraaddeed waxaa nala wanaagsanaatay annagoo isku qalbi noqonnay inaannu soo dooranno niman aannu idinla soo dirno gacaliyaashayadii barnabas iyo bawlos kuwaasoo ah niman naftooda u biimeeyey magicii rabbigeenna ciise masiix aawadiis sidaas aawadeed waxaannu soo dirnay yudas iyo silas kuwaasoo iyaguna afka idinka sheegi doona waxyaalahaas oo kale waxaa la wanaagsanaatay ruuxa quduuska ah iyo annagaba inaanan idin saarin culaab ka weyn waxyaalahan waajibka ah waa inaad ka fogaataan waxa sanamyada loo sadqeeyo iyo dhiig iyo waxa la ceejiyo iyo sinada kuwaas haddaad iska dhowrtaan si wanaagsan baad yeeli doontaan nabadgelyo sidaas daraaddeed kolkii la diray ayay waxay yimaadeen antiyokh oo markii dadkii badnaa isu ururayeen dabadeed waxay u dhiibeen warqaddii markay akhriyeenna ayay waanadii ku farxeen yudas iyo silas iyagoo qudhooduna nebiye ahaa ayay hadallo badan walaalihii ku waaniyeen oo ku xoogeeyeen oo markay muddo joogeen dabadeed ayaa walaalihii nabad ugu direen kuwii iyagii u soo diray laakiin waxaa silas la wanaagsanaatay inuu meeshaa sii joogo laakiin bawlos iyo barnabas ayaa antiyokh sii joogay oo waxay kuwo badan oo kale la barayeen oo kula wacdiyayeen hadalka rabbiga bawlos iyo barnabas way kala tageen maalmo dabadeed bawlos ayaa wuxuu barnabas ku yidhi hadda aynu ku noqonno oo booqanno walaalaha jooga magaalo kasta oo aynu hadalka rabbiga ku wacdinnay inaan soo aragno sida yihiin barnabas wuxuu doonayey inay kaxaystaan yooxanaa oo la odhan jiray markos laakiin bawlos waxaa la wanaagsanaatay inayaan kaxaysan isaga kaasoo iyaga kaga tegay bamfuliya oo aan shuqulkii iyaga u raacin waxaa dhacay khilaaf weyn sidaas daraaddeed way kala tageen markaasaa barnabas kaxaystay markos oo wuxuu u dhoofay qubrus laakiin bawlos wuxuu doortay silas markaasuu baxay isagoo ay walaalihii ku ammaano gelinayaan nimcadii ilaah oo wuxuu dhex maray suuriya iyo kilikiya isagoo kiniisadihii xoogaynaya